xarunta shirkadda isgaarsiinta samnet ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa fursad shaqo ka helay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada beledweyne dhalinyaradan ayaa ahaa kuwo hore usoo dhameeyey jaamacadaha dalka iyo dibadaba ah kuwaasoo shaqo la-aani ku haysatay magaalada beledweyne shaafici khaliif axmed oo kamid ah maamulka shirkadda isgaarsiinta samnet ee magaalada beledweyne ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey tirada dhalinyarada ay fursadaha shaqo siiyeen iyo sidoo kaleeto shuruudaha ay ku xusheen alxamdulilah magaalada beledweyne hadda qad waxaa yaalla aada waafi u ah ama qad nadiif ah dhalinyarta inta badan hadda waxay ka shaqeeyaan waxyaabaha social mediaha dhalinyar badan waxaa jirto ka shaqaysato qeybaha online-ka oo wax ku kala iibiso oo isticmaasha online marketka waxaa jiro qeybo isticmaala social mediaha oo accounno kule facebooka ama whatsapp baalki muxuu ahaa tiktok oo kale oo aada ugu shaqaysto waxaa jiro qeybo ka shaqeeya waxyaabahan oo onlineka sarifka oo kale oo ayagana isticmaal isgaarsiinta aada u isticmaalo waxaa jiroo kale dhalinyar hadda qeybta forekiska oo kale la dhaha ka barato marka shirkadda somnad waxyaaba badan ay usoo siyaadisa dhalinyarta maadaama internet ballaaran ay u keentay ayagana waxay ugu faa'iidaystaan hab walba ay wax ugu samaysan karaan shirkadda somnad telecom waa shirkad baaxad weyn waxaana ka shaqeeya shaqaalo badan tiimka hore hore u shaqaynayay iyo hadda tiimka cusub oo dib laga qaatay oo qaabka kambeynka lagu qaatay isku darkooda wadar waa ilaa iyo kooiyo toban qofood dadka badan insha allahu tacala waxaanu kusii rajoweynaha inaan hore usii dhaqaajino oo intii karaankeenna aan ku darna hadduu ilah ihahdo dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyarada ka faa'iidaystay fursadan shaqo ayaa u mahad celiyey maamulka shirkadda samnet iyagoo sheegay in fursadani ka saartay shaqa la-aantii islamarkaana noloshooda wax badan ka bedeshay bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa salaadaayo maxamed kana tirsan tiimka somnet titalka aan ku shaqeey ama magacaan ku shaqeey waa lubiste lubistana waa waxaan bixinaa simikaaradan oo friiga ee somnet ugu tabagashay inay bulshada ku caawiso waxaana ku bixinaa goobaha oo dadweynaha bulshada iskugu tagaan sida goobaha waxbarashada iskuullada goobaha ciyaaraha marka shaqada ahay waa taas shaqadana si fiicanay u socotaa marka waxaan u mahadcelinayaa maamulka shirkadda oo i siiyey fursaddaas shaqo oon ka mid noqdo shaqaalaha shirkadda oo ku shaqeeya magaca luubistaha waa mahadsan yihiin dhammaan maamulka ugu horeeya ustaad shaafici qaliif axmed oo ah maamulaha guud ee shirkadda iyo xasan faarax siyaad oo ah madaxa manej madaxa marketinka gobolka hiiraan aad bay u mahadsan yihiin fursadda ay siiyaan waa mahadsantiin adigana